على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaa inoo socday baabkii kitaab اladaaxi baan ku jirnaaye waqt aladxiya ama waqtiga ku habboon ama ay tahay waqtigeedu gelayo adxiyada in la qalo axaadiisa xoogaa ayaa ama duruq badan baan soo aragnay axaadiisu sideeda umaba badna baabka akhirkiisina waan ku jirno xeer baa inoo harsanaa ama xadiis uu warinaya anas ibnu malik baa baabka inooga harsanaa waana kan walow maqsuudkii baabka iyo umuuraha aan soo wada ogaanay qaala alimaamu muslimu raximah اllahu tacaala waxadaanii yaxya bnu ayuba wacamru inaaqidu wazuhayr bnu xarbin jamiica can ibni culayata walafdu licamrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim saddexan sheekhee muslim leeyahay xadiidka ismaaciil bay ka wada wariyeen laakiin lafdiga inoo soo socda siduu sheekhu inoo caddeeyey walow riwaayadoodii xadiidka ay wada tahay macna ay wadaagsadeen laakiin lafdiga camrun inaaqid baa leh wuxuu ihi markaa camr sanbu isaga waana kollay arrimaan ku soo aragno markuu lafdiga kale soo noqonayo kolna bamirkuu ifraadiyaaba oqada qaarkeedna iyadoo dee macno kuwii kalena ay kulaba wariyeen kolkol ama qaala iyo qaalu waa yidhaahaa xadaثna ismaaعيل بن إbrahim عan أyuba عan mحamedi عan أnasi qaala أnahu qaal qaala rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم yوم النxr wuxuu hi anas بn malik rasuulki ilaahay baa yihi maalin yوم النxri waa ciid النxr ama ciid الأضحى ayuu yihi isagoo dadkii salaadii tukiyey man ruuxii kaana aadii dabaxa ku gowracay qabla salaati adigu ruuxii salaada horteed gowracay ee odxiyadiisii salaaduna waa salaadii ciidda faryu cid ha soo celiyo oo macnaha taasi odxiyo ma aha ee fuuqashay oo kale unbay la mid tahay nusugii adigu ma aha walow si aan xalay soo maray dee niyo khayr khayrkan uu niyooday kollay niyadiisa uu yeelanayo laakiin ficilkani ficil mujziya ma aha ee ha soo celiyo inay odxiyadu sunno adag tahayna oo jamaahiira culamaa agtooda waynu soo maray celinta bay barhkood u daliishadeen waajibnimadkeede laakiin dee ruuxani wuxuu ku talagalay inuu bal nusugii taxsiishado oo uu la yimaado nusugina uma noqon neefkii uu qalay marka hadduu doonayo nusugii inuu heluu gaadho ee waa inuu haddana tii mid lamida ku celiyo falyucid faqaama rajulu nin baa kacay ninku halkan inooma magacowna waxaana daahira suu markaa imaam nawowiba leeyahay kayrkiiba inuu abu burda ibnu niyaar yahay oo waayo xadiisyadii aynu xalay soo maray faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow hadakani yowmun maalin weeye yushtahaa la xiiseeyo oo fiihi allaxm ee dadkii marka la eego dee arrintan sharcigii ah loo jideeyey inay maalintaa odxiyo qalaan dadkiina si ay uguna intifaacaan hilibkeedaas odxiyada gees kalena sunnihii iyo ajrigii iyo sawaabkii ay uga helaanba taas waa wax la xiiseeyo hilibkii wadakara markaa waxaanu sheegay ninkii hanatan waa xaajo iyo baahi min jiiraanihi jiiraankiisa xaggii kaba ahaato waa sababta uu sii degdegay ee hore ugu sii qalay salaada horteed ugu sii qalay neefkiisii odxiyada ahayd hanatanna kollay waxa ay tahay hanin ama hanun ta'niiskeedii bay tahay waxaan lafdiga han iyo hana oo mu'anaskeedna kinaayo ka yahay un ama lagaba cabira can kulli shay shay kastaba waa lagaga cabiraa barhkood dee waxay ka cabiraan kinaayata can kulli ismi jinsina macnaa shay kastaba waa wax laga cabiro markaa wuxuu sheegayay makaanadu halkan waa wax buu sheegay oo ah xaajo iyo baahi marka la eego dadka jaarkiisa ay baahnaayeen oo uu doonay marka inay dee bal baahidooda isagoo eegaya inuu uba degdego si iyagii wuxuga gaadhsiiyo neefkan uu qalay marka wuxuu yihi raawigii xadiidku waa anase kaana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam waxaabad mooyeysay rasuulkii ilaahay sadaqahu ninka inuu u rumeeyey waxan uu isagu sheegtay ee cudurdaarka ah oo sababtan aanu waqtigii ula sugin rasuulkii ilaahay imaka uu sheegay ee uu hore ugu sii qalay isagoon salaadiiba weli tukan oo ah xaajada iyo baahida xagga dee maalin dadkuna ay xiiseeyaan hilib way tahay la doono gees kalena baahi ay jaarkiisa jirtay hadalkaa uu ka aqbalay weeye oo uu kaba rumaystay laakiin rumaysigaasi dee halkan kol haddaanu wixii waa waqtigii waafaqin kamay gudin arrintan dee waa shay ugu cudurdaaro ugu garaabayba sadaqahuna macnuwata bukhaari xadiidkana loo wariyey muslim riwaayadiisa isaga waxay ahayd fakaأna الnabiya salى اllahu عalayh wasalam cadarahu oo daalkuna waa takfiifsan yahay waa min alcudri waa isagoo u garaabay cudurdaarkan uu sheegtay isagoo ka aqbalay baad moodeysay rasuulka ilaahay oo de waa se ruuxii arrinkan uu sheegtay ee ah baahida jaarkiisa iyo inuu degdegayo yoomkan oo ah yowm yushtaa fii laxm ayuu rasuulka ilaahay qabila cudrahu cadarahu macnaa qabila cudrahu waxa uu ka cudur daartay xagga degdegan uu kaga cudur daartay waa ka aqbalay laakiin dee arrinkii kamuu dhigin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxa uu sameeyey mid ku filan nusuga gaadhim dee gudashadiisii saa daraaddeed buu u amray walow uu macduur ku ahaa arrinkaa una rumeeyey rasuulkii ilaahay inuu ku soo celiyo markaasaa muxuu yihi ninkii de rasuulka ilaahay waa kay niman kana dabaxa qabla salaati falyucid taasuu haystay arrinkanna waa ictidaar sababta uu qabla salaat u gowracay qaala wuxuu yihi ninkiibaa hadalkii wata wa cindii agtayda waxa ku sugan jadacatun jadaco hiya axabu ilaya min shaatay laxmin fa adbaxuha kollay xadiidkii hore aynu duruqda badan lahaayee bara-u bnu caazib warinayay inay jadacadan ay canaaq ahayd ama ay riyabo ahayd iyo waxaro taas baynu kuba soo maray kollay jadacadani hadday tahay ido way noo dambaysaayo jadacada idahu ama jadaca idaha ay waa gudaya odxiyo uu gelaya tanna waa arrin ruksaasan xalayba soo aragnay waana tii axaadiisii kale aan kuba soo aragnay xadiis cuqbana waa inoo dambeeyaaye jadacada halkani waa min almacz neef riya ayay ahayd ama ceesaan dee waxa weeyaan weli markaasun sanadii ay u buuxsantay bay ahayd bal haddaba markaas taasba agteeda kuba sugan waana da-dii iyo sinigii ay ku gudaysay inay odxiyo noqoto may gaadhsiisnaynun markaas laakiin waa neefku guryaha ku calfinayay guriga ku calfinayay oo shishlaa marka hiya jadaacadaas baaba axabu ilaya aniga xaggayga looga jacayl baday oon kaba jeclahay minshaatay laxmin waa simankeeda waa dee shirayskeeda iyo taas iyo hilibkeeda fiicnidiisa laba neef oo bal maalan dee kuwa hilibkoodaba loo qasta ama laqasho ah iyadaaba ka khayr badan oo kaba fiican fa adbaxuhaa markaa wax kale dee markaa ma hayo odxiyadiisiina kamay gudin neefkii horuu qalayoo da-dii odxiyada gaadhsiisnaa iyadaa ma gowracao ma qalaan qaala wuxuu yihi anas ibnu malik farakasa lahu uu rukseeyey rasuulka ilaahay uu sahlo u fudaydiyo uu rukseeyey faqaala anas baa hadalka watee anas baa wuxuu yihi laa adri anigu ma garanayo anas baa leh abalagat inay gaadhay ruksatuhu ruksadiisan rasuulka ilaahay jadacada caynkaas ee min almaczi in odxiyo lagaba dhigto ninkan u rukseeyey inay gaadhay oy gaadhaysa weeye man siwaahu ciddii ninkan kaba soo hadhay oo dadka kalena ay la mid yihiin oo ay u bannaan tahay una suurtogelayso jadaca min almaczi inay odxiyo u qalaan amla ama arrintu ruksad ninkan ku gaaro inay tahay ku gooni oo ku khaasa ay tahay oo aanay ruksadani ciddii aan isaga ahayn gaadhahayn oo dadka kale aanay kaba gudayn taa anigu ma garanaya buu ihi marka arrintan uu waxa weeyaan dee waa shak tan oo ma kala garanayuu yihi arrinkuna san dee xadiidkii hore kusoo ogaanay haddaan ninkan ku fasirna abuu burdo kuba fasirno waa marka la eego anas wixii uu isagu ogaabuu kaba waramaye laakiin waa tii xadiisyadii hore ama riwaayaadkii iyo duruqdii hore aan kusoo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu caddeeyey inaanay cid kale ka gudahayn oo axad isaga dabadiye inaanay ka gudahayne isaga dee waa arrintan kaba dhacdayo waa kaa rasuulka ilaahay waa u rumeeyey waa u cudurdaaray oo cudurdaarkiisii wixii uu ku cudurdaartay waa ka aqbalay laakiin dee kol haddaanu arrintii sideedii uba dhicin wuxuuna wax ma'muura yahay jahliga ruuxa iyo nisaanka uu wixii ma'muurkaa sidiisii aanu uba samayn ma noqonayso mid kaba rido waa in lagu celiyuu yeelanayaa dee ismiya waxyaalahasun baaban iman ahayn haddaba markaa taas baynu soo maray xadiidkuna bal taas bu kii hore markaan kuma fasirnaynaa ninka waa abu burda isagay khaas ku ahayd qaala wuxuu yihi anas ibnu malik wankafaa waa laabmay gadoomay macnaa in cadafahu maala wuxuu u leexday oo rasuulka ilaahi kuba baydhay rasuul llahi sala allahu calayh wasalam waa salaadii markii iyo khudbadii dhameeyey ilaa kabshayni laba wan xaggooda fadabaxa laba kuwan oo dee udxiyadiisii ahaa oo mid wax ka badan buu qalay fadabaxahumaa uu gowracay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh gacantiisa ku gowracay waana inoo dambaysaaba axaadiid kale faqaama naasu dadkiibaa deeta way waxay u kaceen ilaa qunaymatin ari koobna ama ari yar aan badnayn waa kan dee taskiirtu waa litaqliil oo halka meesha kuba sugna oo l markaas ayay xaggiisa uba kaceen oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu iyagaa dee siinayey fatawasacuuha ama fay iyo haniimaha kaba yimaadeen ama si kaleba fatawasacuuha adrhigii ayay qaybsadeen oo dee kala qaadqaateen aw qaala wuxuu yihi anas fatajazacuuha way googooseen oo ujeeddadu way waa isla miduun way qaybsadeen oo midba dee neef ayuu qaatay waana odxiyay ahayd si uga odxiyaysto oo bal matalan kolle xadiis cuqbana waa inoo dambeeya baabka kan ka dambeeya inoogu iman doona in sha allahu tacaala bal xadiis kolley intan dee alfaadihii wixii aynu baahnayn waan sharaxnaya ama maqsuudkiisa dee xalayba waan soo maray bal horta laba dariiqu leeyana waan israacinaynaa arrin yarow ama arrin muhim oo dee ibnu daqiiq alciid uu inagu baraarujin doona ama uu dee sheegayna bal waan soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala xdثna محمد بن عubayd الغbariي qال xdثna حmاd بن زaيد qال xdثna أyوب وهishام عن محمد عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلى waa xadiidkii horeynu soo maray un kolley أyوب iyo محamedna way noogu jireen markii hore laakiin labada hore oo ah محamed بن عubayd الغbari iyo حmاad بن زaيد inta hore kumay sugnayn ibnu curaya ayuu ahaa ninka ayuub ka warinaya maantana xamaad ibnu zayd baa ka warinaya ayubu sakhtiyaani waxaana ayuub la socda maanta hishaam ayaa laba socda xadiidkana maxamed bay ka wada warinayaan hishaamkana kumuu noqonaya hishaam ibnu xasan sax waayo hishaam ibnu curwa maaha hishaam ibnu sawai ma kala daba ibnu sirin ka warinayo waa hishaam ibnu xasan alqurdusi can anas ibni malikin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay salla salaadii ciiduu tukaday uma khadaba taasawatan horeba usoo ogaanoo dee salaadu iyadaa qabla markaa khudba ah uu khudbeeyey faamara wuxuu amray mankaana dee intuu arkay oo wax dareeme ama uu arkaybaa xoolo la qalay man ruuxii kaana ahaadii dabaxa qabla salaati an yuciida inuu celiyo oo dibxan waa maa yudbax weeye wax la gowraco oo dibxana dee daalku waa kasirsan yahay bimacna madbuux weeye ficlu bimacnaa mafcuul waa xayawaana yudbaxu wafadaynaahu bidibxin cadiim uma dakara wuxuu sheegay faacilka dakarana eeg ayuub xadiidka isagaa meesha ay ku wada kulmayaan dadka imaka uu halkan kaba warinaye eh markii hore ismaaciil ibnu culayay ahayd imaka riwaayadan waa xamaad ibnu zayd faacilka dakara marka waa xamaad xamaad wuxuu sheegay bimili xadiidi ibni culaya ta ibni culaya xadiidkiisii imaka aan kaba soo baxnay oo kale dee intaa horena lafdigan dee an yuciida d dibxana waa tan oo intii ziyaadada ahayd halkan nooguma sugnayd wal halkaa horeba ay kuba sugnayd celintu oo riwaayada hore ismaaciil falyucid ee laakiin dibxan tan baan lafdigaa kuba sugnayn inta kale waa iskaga mid وxdثnي زياد بن يحyى الxasاniي qال xdثna xاtim kl زiyad بن yaحyana meel kala duwan soo maray sagaalkan sheekh ay sheekhyadu ku kulmaana ama raggan usushalayna nin kamida weeye qال xdثna xاtim yعnي بن wرداn qال xdثna أyوب عن محمد بن سيrين عن أنس بن مالك qال أنه قال خضبنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يومa أضحا ama يومa أضحى xalaytaan soo kale de haddii la tasrifinaya haddaana tasrifinayni waana carabba ku kala dunayd reerahoode qaala wuxuu yihi fawajada anas baa yidhi rasuulka ilaahay wuxuu helay oo dareemay riixa laxm dee horaa loo qalqalay malaayo hirib urtiiba ayuu dareemay helay fanahaahum an yadbaxuu waa dee ciddii bal matala guud ahaan buu waqtigu u caddaynayaa odxiyadu ay ruuxa kaba gudayso wuxuu u diiday dee salaada horteed inay gowracaan oo qaala waxaan u yidhi man ruuxi kaan adee daxa ay dabaxa udxiyata wey udxiyadiisii nin qalay salaada horteed falyucid ha celiyo oo dee mid kale ha qala taasi may noqon udxiyo ma aha neefuu qalay un weeye sidaan xalayba inagu soo noqnoqotay uma dakere dakeradan faacilkeedna waa xaatim ibnu wardaan oo ayuub kaba warinaya oo ninka saddexaad ee maanta ayuub kaba warinaya dariiqa saddexaad wuxuu sheegay bimili xadiiثihima tasniyaduna waa xamed ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu ibraahim ama ismaaciil ibnu curaya ayay tasniyada u laamaysaa xadiidkoodii kan dambe kahada xamedna uu ixaaleeyo ka ismaaciil buu ku ixaaleeyo ismaaciil baa matnigiisu dhamaa kaas oo kale ayuu sheegay albaabkan axaadiidiisii walow axaadiis kalena ay noo dambeyso way noo dhammaatay arrinta aan sheegaya lahaa ibnu daqiiqadciid baa sheegayna xadiidkan dee duruq waa kan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh amray ruuxii odxiyo qalay ee u qalayn dee iyo odxiyo laakiin waqtigii dee loo xadeeyey shareecadu xadeysay markii aanu waafaqin ee uu kaba horreeyey inuu ku celiyo niyadii fiicnayd ee uu laba yimi lahaa aad dee taqarub ilaahi iyo dee adxiyo aad gudatid may noqon wax mubarir ah oo isagii u baneeya loogu baneeyo inuu waxa weeyaan dee shaygii adxiyadii oonu ugu celin markaa wuxuu yidhaha isagoo taa sheegaya waa macnaha xadiidka inooguba soo noqnoqday xadiidku daliil wuxuu u yahay calى ana alma'muuraati idaa waqacat calى khilaafi muqtada اlamr laa yucdaru lam yucdar biljahl waxyaalahan ma'muuraadka ah ee laysfaray ee layna faray in lalaba yimaado haddii ay dhacdo oo loola yimaado si amarku uu ku yimi waa si shareecadu ay jidaysay waa waqti ahaan ama kayfiye ahaan si ka duwan ruuxuna wuxuu u sameeyey waxaasi jahliba ay tahay ama nisyaan looguma cudur daarayo looguma cudurdaarayada wuxuu u wadaa macnaa taas lama odhanayo dee ruuxani jahli buu sameeyey wixina uu dhacay yaa lagu soo celini ee wixii waa tanna amrayo inuu dib uu soo celiyo ninkan eega jahli waa hayo waqtiga jahli baa ka haya ciddii tan samaysay ama qolooyinka dee nin keliya maahay qolooyinkii sameeyey jahli baa kaba hayay waanay shaygana shay ma'muuruu ahaa wixii aanay waafaqinin waqtigeedii buu ahaa weliba intay ka horreeyeen kollay in yaroo kooban buu noqonaya dee intii waagu baryo dabadeedun bay gowraceene laakiin salaadii baanay la sugin iyagii walow aan tan aanay noqonin dad waxaan u camdiyey dee wixii kaba iman lahaa ayaga anu kuba imanayna haddana looguma cudur daarin oo lama odhan wixii mujzi weeye uu ka gudayaa kol haddii jahli jiray waata uga jeedo markaasaa wuxuu yidhaha sheekhu waa ibnu daqiiq alciid xaafim xajar baana ka soo naqliya fatxulbaariye farqiga udhexeeya alma'muuraat walmanhiyaatna waxa weeye ujeeddadu waxyaalahan manhiga ah ruux hadduu jahli u sameeyo ana nisyaan nisyaan u sameeyo macduur buu ku yahay wax uga yimanaya oo ismi ma jiro jahli markuu sameeyo ama nisyaan uba sameeyo macnaa taa waa loogu cudur daaray kanna dee isagoo wixii markaa kol haddaanu muqtada alamri waafaqin waatan laleeyahy ku celi isagoo jahli jiray ama nisyaan jiraya ayaa laleeyahy ku celi markaasaa wuxuu dhaha farqiga udhexeeya alma'muuraat walmanhiyaat waxa weeyaan waxaan looga jeeda ma'muuraadku dee maslaxo ku sugan shaygan ma'muurka ah taxsiilkeed ama siduu ka cabiray iqaamadeed iyo ogitaankeed oo shaygan maslaxa inoogu sugan maslaxada inoogu sugan daraaddeed baa laynoo faray si maslaxadaasi ay noogu xasisho dee dunawi iyo ukhrawiba way noqonaysaa si ay nooguba xasisho taas baa maqsuudku ahaa dee maslaxadna maxay ku xasilaysaa alficli imakana ficil ma dhicin waa samaynta wixii la sameeyo ee sidiisii loo sameeyo ayaa maslaxadii halkan ku sugnayd lagu helaya lagu gaadhaya laakiin haddaan laba dee sideedii loo samayn maslaxadii baan jirin sidaa daraaddeed baan ruuxii loogu cudurdaara in leeyahy maslaxadii lalahaa ee loo jeeday halkan ee waxaan ka dhalanayay may xasilin ku celi si ay maslaxadii kugu xasisho ama wuxuu leeyahay almaqsuud min almanhiyaat wuxuu ahaa alkafu canha bisababi mafasada iyadna waxaa laynoogu diiday mafsada inoogu sugan mafsado aakhira inoogu sugan bal mid adduunyana way inooguba sugantahy haddaba mafsadadaas si aynu uga fogaanaa la yidhi ka joogsada marka wuxuu leeyay iyada maqsuudku waxaa bal in laga joogsado bisababi mafaasidiha ee jahli ama nisyaan hadduu soo galay oo wixii la sameeyey ruuxan mukalafkii inuu mafsadada sameeyo kumuu talagelin umuu qastahayn oo waa loo cudur daaraya dee ismi iyo waxyaale ugaba iman maayo tan laakiin dee hadda ayn iyada ma'muurkii haddaan si si loola iman ruuxii dee ma noqon imaka jahliga ama nisaanka in loogu cudurdaaro la yidhaha koladii dee wixii waa dhacay waa sameeyey isagu ma garanayn ee wixii odxiya hau noqoto sida halkan oo kale ama camalkii kaleba hau noqdo sidiisii bal waa hadalka xaafid ibn xajar baa kasoo naqliya ibnu daqiiq lacid ee waa hadal dee kaasa uu leeyahay oo adigu xadiidka iyo wixii lamidka maha halkan une waa guud ahaan ah kaleyna waa arrintii lagu yaqaaniyo ibnu daqiiqlacid marka la eego xagga istibaadka iyo diqada iyo bal taqciidka qawaacideed kolley waxaad moodaa inuu aimada kale oo dhan de ade kaga wada horreeyey bal markaa jaanibkaas oo kutubtiisiiya marka la eego ana culayska ay kolkol dee marka shuraaxdiisu kolkol ay yeelato meelaha uu kaba hadlayo bal taas weeye waa adigu faa'iida ibnu daqiiqlcide baabu sibni lodxiyati odxiyada da'deeda baabkeedii wey tii hore waktigeedii bay ahayd odxiyadiina geelii iyo lo-dii iyo adhigiiba waa lagu odxiyaystaa iyaga ayaana wixii odxiyo gelayay kuwaas weeye waxyaalaha kale xayawaanka hilibkooda la cuno odxiyo ma gelayo haddaba waktiga la qalayo odxiyada waan soo marro waa salaada ciidda dabadeed taasba weeye wixii bal halkaa inoogu sugnaana xalaytaan soo aragnay imikase bal da-dee marka uu gaadho neefku ayuu gudayaa odxiyo noqonayaa haddaanu da-daa gaadhinna aanu odxiyo gelahayn waxay inta baabka inaga tacalluqsan waan soo marrayoo in markay dee jadacii noqoto iyo taas bal riyihii iyo waatan aynu aragnay ruksadaa mooyaane inaanu si kale kuba gudahayne laakiin iyadiibaa inoo wada iman doono umuurahoodii wuxuu yihi imaamkii muslim raximah llahu tacaala xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna زهyر qال xdثna أbو الزبير عن جابر qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kley dadku dee imaka idinkama qarsoona jابر بن cabdاللahi ba wuxuu yihi rasuulki ilaahi baa yihi صلaوaaت الlahi وaسلاaم عaليه laa تdبxوu ha gowricina oo ha qalina waa odxiya markaa odxiyaysanaysaan weeye ilaa musinnatan musinno uun mooyaane mid kale neef kale odxiyo ahaan ha u gowricina ilaa an yacsura inuu adkaado uun mooye calaykum korkiina oo heritaankii aad musinno helayseen ay adkaato oo idinku adkaato heli weydaan uun mooyo fatadbaxuu markaa gowracdaan jadacatan jadaco min adda'ni idaha kaba mid ah taasba wey balin xadiidku axaadiid kale way yar noo dambaysaa in sha allahu tacaala xadiidku laakiin duruq kale xataa ma laho waa dariiqan waana xadiidka imaam muslim soo saaray albani baa raximah llahu tacaala xadiidka waa cileeya ama waa daciifiya iyadoo wax kale oo ku daciifiya ma jirte wuxuu leeya abu zubayr baa can jaabir kaba warinaya waana cancaneeyey halkan samaac ma jiro elaysna riwaayadii maaha markaa taas oo kale laakiin de muslim waa ka صaxiix yeelay bal maalan waana xadiidkaas de wuxuu muslim usoo saareen oo agtiisa in dee samaaciisa uu kuba sugnaaday ama uu taase bal marka waana xadiid baan leenahay dee ka muslim inoo صaxiix yeelay oo kafaa bihi maalan qudwa ayaa muxuu yihi laa tdbaxu ilaa musina bal musina un mooye mid kale ha gowracinoo suu sheekhu soo noqonaya almusina aلhaniyaة min kuli shay min alibl wاlbaqari wاlganm fama fowqaha horta musinadu waatay saniyada yidhaahaan dhammaanba marka geel iyo adi iyo loba la eego bal maalan taas baa la yidhaaha musinada adigu waa da ama sini mucayan oo dee asnaanta xayawaanku ama xooluhu ay maraan kaba mid ah in waxaana dee kolley waana kala duwan yihin xagga bal maalan taas oo kale waxaanay kaba cabiraan asaniya markay leeyihiin waa taa ama ilkeheedan hore waa asanaya ay kaba dhaceen de waa markaa dambe ay usoo baxaan be bal xasilku waxa weeye geel hadday tahay musinadu waa neefka bal maalan markaa lexjirsanayay geel musinadoodu ay tahay ama sanigoodu lo-da iyo bal maalan markay noqoto riyahana waxay noqotaa neefkaa san xalayba soo maray dee waa neefkii gelayay waa kaa saddex jirsanaya laba sanood baa u buuxsamayo waa saddex jirsaday kaas baa musidnadoodu ay tahay idahana kolley taas bay noqonaysaa laakiin idaha xadiidka aakhirkiisa ayaa waxay nooguba suganba in jadaacadiisu ay gudayso walo lafdiga xadiidkuu kuba yimi ama yar siyaaqa xadiidka iyo cibaaradiisu haddii la waayo musino ayaa markaa jadaacadii la qalayaa lafdigu taa yahay bal horta taasba weeye bal markaa arrinkan imika xadiidka inoogu sugan horta kaa imika jadaacada oo dee jadaacada geeluna waa tii asnaanta zakadaba kaba mid ahayd bal dee waa asnaantooda da-da ugu sarraysa waxay geela zake loo bixiyo oo marka bintumakhad laga bilaabee bintulabun ee xiqadii jadaacadii waa tii ugu dambaysay da-daa waxa ka sarreeya markii damba kuwan horubaa lagu noqnoqdaayo intaa neefka weynoo zakada maalan asnaanteedii kaba midi ma jirto oo neefkii markii afar sanood u buuxsameyna uu shanjirsadaba jadaacada geelu ahayd marka imika xadiidkana ta inoogu sugan jadaacadu markay intaa tahay waktigaas xataa odxiyadii ma geliso neefka geelina toddoba qoys uu noqon karaa odxiyo ama toddoba shaksiba ku sharakoobi kara oo odxiyo wada qali kara lo-dii iyo bal matalan riyihiina wixii ka gudayay taas weeye marka inay athaniya ama almusina markay noqoto khaasatan wixii aan da'ni ahayn inaanay iyada wax ka yari gud ahayn kollay culimadu malaa itifaaqood iyo ayaa jirta khilaaf yaroo naadir waa jiraaye laakiin kollay wax saasa ictibaar uma yeelayno de itifaaqii culimada iyo bal taas baa jirta ama madhab lculamaai kaafa taasi iyadu waa mid xagga markay noqoto idaha fatadbaxuu jadacata min ada'ni lafdiga ayaad moodaa ama daahirkiisa uu yahay haddii musino la waayo oo xataa idihiina waa in musino la qalo haddii musino la waayo ayaa markay idaa noqoto jadacadu ay gudaysaa jadacaduna markay idaa noqoto waa neefkii sane markay noqoto sanadii u buuxsantay uun kolkol baabo dee malaa intaa in ka yar iyo bilo ka yar ay yidhaahaane bal aan eegne waa haddii sanad ama ay u buuxsantay waa markaa uu sanadii kale uun gelayo sanadii u buuxsantay taas baa jadacadoodu ay tahay markaa neefkii saasee sanad jire ida ahaa ama wan ha noqdo ama dee laxaba noqdo adigu laba ama mudakar ha noqdo ama muanase odxiyadii uu gelayaa weeyaane daahirka xadiidka ama yar siyaaqa cibaarada waxay yar keenaysaa inaan haddii dee musino la helayo isagana la qalahayn laakiin haddii la waayo kuwa kale jadacadood ma gudayso laakiin ilaha jadacadoodii way gudaysaa lafdiga xadiidka laakiin bal iyadoo jamaahiir alculamaa ama dee culimada waa dee midhadhi waa jiraane laakiin caamadoodu ay ku tegeen iyadoon tacadur ama tacasurkani jirin iyadoo la heli karayo musinadii markay ida noqoto jadacoodu inuu gudayo taa ay kuba tegeen taa ay kuba tegeen waxay ugu tegeenna axaadiis dhowraa jirto halkan kuba yimi oo ah jadacada da'nigu inuu gudayo oo dee bal mid adigu khaasatan laba ka mid ay xoog leeyihiin oo wixii sani noqon jiray ama musina noqon jirtay jadaca idugu waa noqonaya ama nicmat اlodxiyatu aljadacu min adani axaadiid kaloo jirta daraaddeed ayay culimadu ugu tegeen iyadoo la helayo musinadu ay jirto markayda noqoto jadaci waa gudaya mid sanad jiray waa odxiyo waa loo qali karaa saa daraaddeed ba xadiidka waxay deeta yidhaaheen ay ku xambaareen arrintani waa cala اlاstixbaab wاlafdal markay idaha tahay oo haddii dee bal matalan amayn taa musinada awn mooye wax kale ina gowracdaan ma habboona haddii aad ka caajista anaa jadacata min ada'ni ayaa gowracaysaano waa sida istixbaabka iyo afdalkae xadiidku laakiin maaha macnaa oo kon lagamana qaadanayo in aljadac min ada'ni in la waayo uun mooye musinadii aanu ruuxu kaba gud ahayn ee bal waa sida awlaa iyo sida afdalka waayo axaadiisa kale aynooguma sugan culimaduna markaa dee xujadoodu axaadiisa kale caddaynaysa inuu gudayo iyadoon xataa tacasur jirin ama inay aanay meeshii aanay adkayn taas baa jirto bal markaa waxaan leenahay aljadac min ada'n waa gudayaa laakiin markaa haddii la leeyahay fadliga badana dee neef kaba roon iyo kaa musinada ah ama wixii aan idaa ahayn iyada jadacoodu ma gudayo odxiyo ma gelayo bal taaba wey duruqdii ama riwaayad kale xadiid ama riwaayad nooma dambeeye lakiin axaadiisi kalena waaba kuwan وxadثnي محamed بن xاtimi qاaل xadثna محamed بن bkri qaaل أخbarana بن jurayجi caawa cid cusub inaguma jirta san filayo waa dadkii na weliba aan arki jirnay un marar kala duwana intooda badan aan soo aragnay qaaل أخbaranii abu زubayr أنhu samca jaaبir بن cabdاللahi yquل صalىa bna النabiy slى الlه عalيه وasلم rasuulkii ilaahay waana tukiyey yowma naxri maalin naxri bilmadinati madiina fataqadama rijaalu rag baa hor maray oo macnaa iyadoon weli salaadii dhicinba fanaxaruu manaa hadyi adaaxidoodii ayay dee dhuundhabeen oo ama hadday geelba ahayd ay gowrgowraceen ay bereeyeen wadanuu waxaanay u maleeyeen ana nabiya sala allahu alayh wasalam qad naxara inuu adxiyadiisii qalay bay u maleeyeen ama gowracayba faamara الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu amray man kaana naxara qablahu ru ciddii bal rasuulka ilaahay intaanu maalan udxiyadiisii bal naxariga halkan macnaa dabaxna waayo axaadiistaas ay nooguma timi walow dee bal maalan walaa waxyaalo kalena ay noo soo arooreen oo de inuu maalintii kole waqtigii xajkii udxiya ahaan daxa can nisaa'ihi bilbaqara hore inuu kitaabka ugu soo maray waa lo oo kale laftii geelna uu soo arooray laakiin wuxuu u badnaa ariga ayayba ahayd dee naxrigana halgeela looba isticmaalaayo laakiin waa ta aynu soo maray inay banaan tahay dabxulmanxuur iyo naxrulmadbuuxba wixii shaanigiisaa dabxiye man kaana naxara qablahu an yuciida binaxrin aakhara naxri kale inuu kuba celiyo walaa yanxaru xataa yanxara anabiyu sala allahu calayh wasalam dabadeedna imika waqtigaa dabadeed in ilaa rasuulka ilaahay uu ficilkiisii isagu wixii laba yimaado udxiyadiisii bereeyo ama gowraco inaanay iyagu ku dhaqaaqinba naxri ama dabxi adaaxidoodii taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh amre bal xadiidkan iyaduna xadiid kale aynoo bilaabmayo isaguna kaa kalaa duruq yeelan doone kani duruq kale maba laha waxaa iyada inooguma sugan inta kale waan soo aragnaye isagoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jawaazu naxri ku qayday naxrigiisa oo markuu isagu uu wixii la yimaado adaaxidiisii gowraco ama uu bereeyo in iyaguna markaa dadku ay raacayaan laakiin xataa iyadoo salaaddii la tukado u khudbeeyey inta aan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee udxiyadiisii gowracin inaanay gowracayn taas baa iyada xadiidka inooguma sugan culimada qaarkoodna dee waa arrin ay shardiyaan oo imaamka dabxigiisa hadduu meeshaa jiraba laakiin dee axaadiid kala duwan baynu kuma soo marnay salaada un isagoo rasuulka ilaahay oo xataa imikaan soo haynay xaraytaan soo haynay isagoo ku qaydayay un waa salaada dabadeed taas ku qaydayey een raacin isaga naxrigiisa iyo imaamka naxrigiisa iyo taa aan raacin culimaduna koleytay kuba tagaan waxa weeye imika taa axaadiidtaa kale kala duwan ay keenayso oo ah kol haddii salaadii la tukado ama khudbadiiyo salaada ay dhaceen xataa wain lam yanxar اlimaam dabxiga waa banaanyah de axaadiidta kale ay noo cadaysay tan waa si awla unba haddii uu jiro shardi ba hal ayaan leenahay waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna laysunxa waxadaثna mحamed بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal dee sanadkani weliba reer masr de mala qutaybe iyo waxii aan ahaynun horaynu usoo aragnay raggan kuba jirana yaziid iyo abulkhayrna marsad labadoodba inay taabiciintii yihiin horaynu usoo ogaanay wuxuu uhi صaxaabiga cuqbat bna caamirin iljuhani ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay acdaahu wuxuu siiyey isaga macnaa waa u dhiibay weye hanaman ari arigaasoo yaqsimuhaa uu qaybinayo cuqba qaybinaya dee rasuulka ilaahay baa u wakaashay haddii aan kaba dhigna faacilka yaqsimuha rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh taas ma yaqsimuhaa uu qaybinayo oo rasuulku biwaasitati cuqbata ama cuqba uu qaybinayo bitawkiilin min الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam calaa asxaabihi wa asxaabtiisii oo dadkii markaa joogay ayaa loo qaybinayey arina way ahayd daxaaya waa udxiya ahaan oo daxaaya daxiyat min daxaaya waa tan xalayba soo sheegnay in laguma jamciyo sacdiyatn cadaaya ana taas baa loo qaybinay oo rasuulka ilahi u qaybinayay e waana ashakii markaa xadiidkii inoogu bilaabnay casharka xadiidka anas ahaa faqaama الnaasu ilىa gunaymat fatawazacuuha aw qaala fatajazacuuha waana ta aan soo sheegaynay un waa xaalo laba mid ahun rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ari ama khaniimaha loo keeno ama si kaleba ayaa meesha jiray dadkii ayuu saxaabadiibuu u qaybinayey haddii dee dadkii aqniyada ahayd ay tahay waafe iyo waxbuu gaba qaybinayey haddii xataa ay zake ahaydna dee fuqaradiiy waxyaalahaasaa qaybta ay noqonaysaye waxay noogu sugan un dee waa ninkii muslimiinta u madaxda ama madaxdii min bayt ilmaalba ama xoolaha kale dee muslimiintu ay leeyihiinba inuu dadkaa fuqaradooda ama dadkaa bal adaaxiya waxyaala ugaba qaybiyo taa jawaaskeed iyo mashruuciyadeed acdaahu hanaman yaqsimuha calaa asxaabihi daxaaya fabaqiya waxa hadhay catuudun waxar baa hadhay malaa dee roon jadac oo kale ah waana in riye ayuu ahaa catuudkaas baa la yidhaahaa ibn waa kan wuxuu alcatuudu min awlaadi اlmaczi khaasatan wahuwa maraca waqawi ayuu leeyahay isagoo ahluqa kaba soo noqonlaya waa khaasatan waa riyaha waa dee matalan waxarkii marka uu dee daaqo dee intuu ababay uu markaa daaquu xoogeyso barhkood baa le waa marka uu sanad gaadho oo jadac buu noqon sa riwaayaadka inoo dambeeyaba jadac uu kuba yimi dee waanata aan soo ogaanay markay riyaa noqoto inaan jadacu gud ahayn odxiyo oonu odxiyo noqon ahayn kaas baa adigu wixii la qaybinaya kaba hadhay fadakarahu cuq baa sheegay oo waa catuudkii lirasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam oo kaasa hadhay buuhi faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh daxi bihi anta na ku odxiyaysa adugu kaas ka odxiyadaadi kaba dhig isagaa qaybinayo isagii waxba umay hadhin kaasaa hadhay ku odxiyaysa buu hi bal xadiidku duruq buu leeyahay laba dariiq baa inoo dambeeyo laba dariiq baan salaacinna qaala qutaybatu calaa saxaabatihi qutayba wuxuu yihi calaa saxaabati tani waa waracii muslim iyo diqadiisi iyo suu alfaadaa uu ilaalinayaynu hore usoo ogaanayba oo calaa asxaabi iyo calaa saxaabatihi waa isla mid uun ee muxuu ilaalinayaa eeg laba sheekh buu leeyahy qutaybat ibnu saciid oo lays kaba warinaya moxamed ibnu rubxin oo lays kaba warinaya marka lafdiga moxamed ibnu rubxinna wuxuu ahaa calaa asxaabihi lafdiga qutaybana calaa saxaabati waa isla macnoon wax alla wax dee ay ku kala duwanyihin maba jirto lafdigaa aan ahayn ee haddana waa dee muraacaadkii u alfaada ilaalinaya iyo diqadii iyo waraciya ixtiyaadkiisii weeye tani qutayba isagu laftigiisa wuxuu ahaa calaa saxaabati yaqsimuha calaa saxaabati xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna yaزيid بn haaruna can hishaam الdastawaa'iyi can yaxya bn abi kasiiri can bacjat اljuhaniyi bacja ibn cabdillahi اljuhanina hore waan usoo aragnay can cuqbata bni caamirin اljuhaniyi qaala qasama anahu qaala qasama uu qeybiyey rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam fiina waa anaga dhexdayada haddaan saxaabadii nahay daxaaya odaaxi ayuu noo qaybiyey faasaabanii waa dee isagaana qaybinayo saynu soo maray isagu u wakaashay inuu qaybiyo marka waa wixii hadhay faasaabanii waxay asiibay waa wixii hadhay jadacun waana sa aynu soo maray jadacu walow ku wada dhacayo dee idihii iyo riyihiiba laakiin catuud baa loo jeedaa maczi buu ahaa jadacun faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi inahu asaabanii waxay asiibay oo ii hadhayba jadacun faqaala daxi bihi adigu kaa ku odxiyayso وxadثnي cبdاللahi بن cبدالرحمن الdاrimiي qال xadثna yaحyى yعni بن xasاn qال أخbarana معaawiyaة wahwa بن salاm kale yعni iyo wahwa iyo waata waxa kuba sugan ee uu laba yimi in aynu hore usoo ogaanay qala xadaثnي yaحyى بن abi kaثيiri intan dambe yaحya iyo wixii ka dambeeya xadiidku waa kii hore un sanadkii halkan buu iskaga imanaya أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الضحايا أضحyooyin buu qeybiyey بيna أصحاabihi بمثل معناه xadيiثkii markaan kaba soo baxnay iyo lfdigii hore macnihiisii wax laba mid ah oo la macnaaweyn bal xadiidka tayada waa inoo dhammaaday waxa ay tahay inuu xadiidku kuba xambaaraya kole alfaadaha riwaayaadkiisa kale ku yimaanayna tusaye si abu burdat bnu niyaarba rasuulkii ilaahay dee cudurdaarkii uu lahaa uguba rukseeyey inuu markaas dee canaaqii aw qalo ama dee neefkaas isna jadacunbaa malaa de waqtiyadan buu kuba dhawaaye uu qalo oo daxiyo ahaanayo rukso u ahayd ayaa rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabigan wax kaloo u hadhay may jirin kaas baa harhsanaa da-dii weli uu gudayay odxiyo noqonayena ma gaadhsiisnayne ayuu u ruqseeyo waa ruqsadii abu burda mid laba mid ah waxna isma nasakhayaan laba waqti unbay kala ahaayeen rasuulka ilaahay baa markaas salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagana uba ruqseeyeyoo bal matalan taasba weeye oo waxay isagu imika xadiidka kuba yimi oo riwaayo dee sanadkeed siduu sheekhu leeyahay waa sanad صaxiixa inuu cuqba yidhi rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh adhi buu isiiyey macnaa uu ii dhiibay aan u qaybinayo isagoo adhigu adaaxi ahaa bayna asxaabi catuud baa hadhay markaasuu yihi daxi biha anta walaa ruqsata liaxadin fiiha bacdaka sidii uu markaa uu murdo ku yidhi oo kale macnaa ruqso ayay adiga kuu tahay marka waxay tahay inun kuba xambaaraynaa un arrintii hore burdo wanasaa riwaayada abu burda ibnu niyaar hani ibnu niyaar ayuunbay tani lamid tahay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa si khaasa ama si gaara ayuu ugu ruqseeyey uun cuqbat bnu caamir inuu neefkaa weli aan gaadhin da-dii udxiyada u qalo amaa xukumkii caamka ahaa iyo dee bal masalan ee nusu dee nusuustu inooguma timi axaadiistaasna aan kuba arkayn iyo keyrkoodba waa da-da aan soo sheegnay oo markay noqoto aan ida ahayd musinna iyo wax kasii weyn ayuun baa udxiyo gelaya maha musinna uun de musinna iyo wax kasii weyn ayaa udxiyadii gelaya laakiin musinna wax kaba yar ama saniyo wax kaba yari udxiya ma noqonayaan baabu istixbaabi daxiyati wa dabxiha mubaasharata bilaa tawkiili watasmiyati watakbiir abwaabtii way noo socotaa kitaab ladaaxi bal wuxuu u baabaysan yahay odxiyada daxiyana waa tii luqaadkii afarta aynu soo naqlinay mid kamamida weeye odxiyada istixbaabkeeda oo dee waxa weeyaan aad bay u adag tahay waa dee in istixbaabkeed ee waajib mahase dee jamaahiir alculamaa leeyihin haddaan ruuxu isagu isku waajibin ruux dee nadar iyo waxyaalaha ula yimi aanu ahayn iyo waa dabxiha gawraceedii la gowracayay adxiyadii adaxiyadii mubaasharatan waa mubaashara ahaan oo ruuxu isagu toos inuu gacantiisa ku bireeyuu ku gowraco odxiyada qalayaan bilaa tawkiilin isagoon cid kale u wakaalan iyo watasmiyati markaa la gowracayo bisinkii loo qabanayay bismi illaahi la odhanayay iyo watakbiiri markaa la gowracayo bisinka allahu akbar in la raacinayo waa intaba xadiidka inooguba imane taas buu baabkeedi yahay xadaثna qتaybة بن سacيidi qال xadaثna abو cawاnaةa عan qtاadaةa عan أنasi qال أnahu qaal anas ibn malik baa wuxuu yihi ضaxa النabiyu slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay wuxuu ku odxiyeeyo odxiy ahaan u qalay bikabshayni laba wan وamlaxayni cadcadaa bal cadaabkoodana malaa madow yar baa ku dhex jiray o aqranayni geesa lahaa waa laba wano waaweyn bay ahaayeenoo geesa lahaaba dabaxahumaa waan u gowracay labadaa wan biyadihi gacantiisii buu ku gowracay wasamaa ilaahay buu magacaabo bismi illaahi buu yidhi wakabara allahu akbar buu yidhi wawadaca uu dhigay oo rijlahu lugtiisii buu calaa sifaaxihimaa waa luquntooda ama labadooda luqmood dhinacooda ama dhinacyadaas dee dhinaceeda ayuu saaray ujeedadu markii uu gowracayay ee waa san dee ruuxa wax gowracayaaba yeelo si aan markaa dee uu neefka birta ay kuba dhacdo aanu madaxii uu la kicin oo dee bal masalan markaa dhiiggiina aanu isagii ugu daadaadin gees kalena uu hagaag u makansado gowraciisii ayuu halkaa lugta wuxuu saaray luquntiyoodii buu saaray ee dhinaca bidixna waa sida ay tahay dee loo jiifinaya waana sida dee u sahlan si uu gacantiisa midig uu qabsan karo markaa midig mididii gees kalena madaxii uu qaban karo gacantiisa bidix bal markaa taas buu yaalay wadaca rijlahu calaa sifaaxihimaa sifaaxna waa jamcu safxatin safxana waxaa la yidhaha janib alcunuq baa la yidhaahaa janib alcunuq ee laba wadna way ahaayeen kolley intan uu lugta saarayna laba un bay hedi laba jaanib waa la jamciyo wuxun baa kuba sugan un idaafat ljamci ila lmusanaaye laakiin arrin aan hore usoo maray ayaa jirta oo haddii bal masalan shay musanaasan oo kale waa damir wax loo idaafaynayo wixii asalkooda hore dee imika musana inuu ahaaday ahayd waayo laba safxun baa jira labadoodii safxo oo safxatayhimaa laba yidhaaho laba tasniyo ayaa oo laysu idaafeeyey waxaa carab ahaan uga fudud ama in la jamciyo ama in la ifraadiyo kolley saddexa wajna waa wax iskaba banaan laakiin tin laba tasniyo iswada raacday culays bay leedahay oo taas baa deeto waxaa mudan basan oo kale in la jamciyo sida faqad saqad quluubukuma oo qur-aanka tee labada dumar ee xabsa iyo caaisha laba qalbi un bay lahaayeen damiir tasniyo kumaana waa tan kaba dambaysa qalbaakuma imika halkan may imane quluubukuma waa la jamciyo waa arrintaas kolley markaa musane wax loo idaafaynayo ayay tahay waa san ama jamci ahaan in la jamciyo ka hore inta asalkiisu tasniya habaan ama in la ifraadiyo ee in la tasniyaana way tahay lakiin tasniyada labada tasniya israac ayaa siqal kuba sugan yihiin taasun wey wawadaca rijlahu calaa sifaaxihima bal xadiidku kolley duruq buu inoo leeyahay waan yar wadaynaa si aan alfaadihiisa qaar ugu laabano xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana wakiic can shucbaةa can qataadata can anasin qaala anahu qaal anas ibnu malik baa wuxuu yihi daxaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam bikabshayni laba wan oo amlaxayni kolley amlaxayn markii horena way noogu sugnaydee waa tasniyaةu amlax sheekuna halkan walow dhowr oo dee luqawiyiintia uu soo dhiganayo barhkood buu ka soo naqlanayaa waa albayaad اkhaalis inuu dee ama waa alab markaa alabyad اkhaalis اlbayaad ba alamlax waa laba wan oo cadcadaa dee bal waxaa laakiin kolley badan oo ay intooda badani soo naqliyaan waa caddaan bal meelo madowa ama madow ku yar dheehay oo madow ku yar jiro hadday haba noqoto meelo qaarkoodun haba noqote caddaanka aan khaaliska ahayn ee wax madow oo dheehayaa uu jiro taas baa lagaba cabiraa tan lagaba cabiraayo oo alabyad wayashubuhu shay-un min asawaad waa hadalka u asmaci kaba soo naqlinayo bal abu xaatimna man ahaa abu xaatim arazi de abu xaatimka luqada laga soo naqlinaya waa sijfatani e isagana wax ku dhow buu kaba soo naqlinayaa bal amlaxaynku kuwaa weeye waa kuwaa midabkaas lahaa waxaana inoo dambeeya bal iyadoo meelaha madowgaasi ku sugnaa xadiid uu inooguba iman doono laakiin xadiid caaisho ah aqranayni geesala qaala wuxuu yihi wara-aytu anas baale wara-aytu waan arkay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yadbaxumaa biyadii isagoo gacantiisii shariifadahayd ku gowracaya wara-aytu waan arkayoo waadican xaaliya isagoo dhigaya qadamahu qadamkiisii waa markii uu jiefiyey calaa sifaaxihima waa labadan deewan ee uu iska daba qalay ee iska daba gowracay baan ujeednaa waa safxadoodii waa luqudooda macnaa dhinaceediisa markii uu jifiyu gowracayay qaala waxaanu yihi anas wasamaa bismi illaahi buu yihi wakabara allahu akbarna uu yihi وxadثna yaحya بن xabيbi qal xadaثna khaalid yعni بn الxاariثi qaala xadaثna شhucbatu qaal aخbaranii qataadaةu qaala samictu waxaan maqlay anasan anas baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo daxaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bimilihi waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay ee shucbo unbaa xadiidkii uu ahaayey markaa hore wakiic baa ka warinayay imanka khaalid ibn alxaaris baa kaba warinaye kii mid laba mid ah laakiin ziyaadaa la socoto qaala shucba wuxuu yihi qaaladan faacilkeedu waa shucba qultu waxaan idhi anta samictahu min anasin way ma a anta adiga miyaa qataaduu la hadlayaaye samictahu ma adigaa maqlay oo min anasin xadiidkan anas kaba maqlay qaala nacam adugu waa dee imika ta'akudun buu iyo istisbaatun buu tan ulaba yimi bal dee xadiidkiisa inooguma sugnayd inuu samictu anasa yidhi ama dee halkaasaa ka yar qarsoonayd ama waa ta'akudun khaasatan qataada oo dee tadliis laguma yaqaanay san horeba usoo ogaanay laakiin halkan dee wuxuu tadliisiyey maaha waa kan samictuba lehe waa istisbaatun hubsasho un iyo taasun buu ulaba yimi marka la eego shucba ulaba yimi hadalka ama su-aashan uu weydiiyey isaguna wuxuu ugu jawaabay qaala nacam وxadثn xadaثna mحamed بن mثنى qال xadaثna بن أbي عaliي عan سacيid عan qtاdة عan أنس عan النaبiي صلى الlaهu عليه وsلم bmثله waa xadiidkii hore mid laba mid ah lakiin shucba meeshii uu kaba baxay oo dee qataada maanta waxaa ka warinaya سacيid سacيidkana talo kumuu noqonaya سعيid naam سacيid بn أbي caruba kale dii qataada ninka ka warinaya سacيidka meesha jira horaanu soo aragnay oo waa saciid ibn abi caruuba weeye oo qataada kala diida meeshu saciidka kaba warinaya hishaam ibnu xasanna waataan soo aragnay moxamed ibnu sirana oo de min ahbat innaasi fi muxamedin ayaa sidan soo ogaanay haddaba saciid ibn abi caruuba oo dee abi caruubahan mehirani way yidhaaheen wax kalena way yidhaaheen kaasba weeyo saadiso kaba mida can anasin can inabiyi sala allahu alay slam mitri hayr anahu qaala wuxuu yihi isagu waa saciid riwaayadiisan qataada dee shucba riwaayadiisi waynu soo aragno wasama wakabara unbaa kuba sugnayd waa riwaayadii shucbe xadiidka in riwaayadii ka horeysay abu cawaana wadaaxuu ka warinayo qataadana waxaa ku sugnayd un wasama wakabar labadaa hore oo imaka abu abu cawaanana qataade waa ka wariyey shucbana waa ka wariyey saciid ibn abi carubana waa kaba wariyey saciid ibn abi caruba haddaba riwaayada waa adigu halkii ay ficilka kaba cabireen buu wada dhameeye qaala wuxuu yihi wayaquulu wuxuu odhanayay markaa uu gowracayo bismi illaahi wallahu akbar taas buu odhanayay bal xadiidkii iyada anasna waa inoo dhammaaday ta inoogu suganaya halkanna ee inay mustaxab tahay insaanku inuu isagu lambaashiruu tawaliyo odxiyadiisa inuu gacantiisa kuba qalo oonu cid u wakaalan haddaan cudurdaar jirin bal taasi waa mid haddii uu cid u wakaashaynaya inuu ag joogo oo bal maalan uu yahay mid xaadira bal haddii dee taase laakiin dee isagoo aan cudurdaar lahayn hadduu cid kale ay gowracayso oo cid kale wakaashasan inagu badanoo jazaarkii in laguma daayo jazaarkii dee xafadaa imanayay taasi iyadu waa ja way bannaan tahay wax khilaafoo ku sugani maba jirto ee laakiin tani waa sida awlaha ah waxaa kaloo xadiidka inooguma sugan bal markaa la gowracayo in dee bisinkii loolaba qabanayo iyada taa horeynu zayd iyo dabaaixba ugu soo maray bal markaa wixii la ugaadhsanayana waa taa xataa haddii ay la dirayo ama leeb la ganayo ay ahayd tasmiyada in lalaba yimaado neefka marka la gowracayo ina tasmiyada in loolaba yimaado bal tana udxiyadna waxyaalahaas bay kaba mid tahay ma shardi baa tasmiyadani mise waa istixbaabun khilaafkeedu waa inoo horeeyo sayd iyo dabaaix baan kuba soo maray bal taaba weeye waxaa kaloo inoogu sugan takbiirtii oo markan la tasmiyada waa tani bismi llahi wallahu akbar in laba raacinayo taasi iyada way nooguma sugan tahay bal xadiidkana ama waxyaalaha kale waa umuurihii dee u dhib yaraynaya si fiican in loo gowraco gacantan de bal maalan lugtan uu iska saaray luqunti iyo waxyaalahaas iyo waa dee si u makansado gowraci wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعalى xadaثna haruun بnu macruufi qaala xadaثna cabdullahi bn wahbi qala qaala xaywatu wa xaywat bnu shurayx akhbaranii abu skrin oo xaywa wuxuu leeyahay imaamkeeda cabdillaahi bn wahbin baana xadiidka ka warinaya abu skrin baa ii waramay kolley abu skrinna horeynuu soo maray xumayd ibnu ziyaad alkharaad magaciisa waa la yidhi bal nin kaloo kolley shabahanoo kolkol ee isku mid lagaba dhigo marna ay kala qaadaanna waa jiraaye laakiin waa inay hore usoo maray can yaziid bni qusaydin qusaydkana waa wo yaziid ibnu cabdillaahi ibnu samat ibnu qusayd oo adigu awogun baa loo tieriye isna waan soo marnay ninkan can curwata bni zubayr can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay amara wuxuu amray bikabshin wan aqrana geesa lahaa kaasoo yada-u ku joogsanaya fii sawaadin madow wayabruku fadhiisanayo oo fii sawaadin sawaad kuba fadhiisa wayanduru eegaya fii sawaadin madow macna waa maxay intan adimadiisu ama khaasatan raafka iyo intaa kuba dhoweynta kuba dhoweyn ayaa madoobeyn waana dee amlaxnimadii madowgii ya raacayay oo halkan wuxuu ku joogsanayaa waa dee lugihii uu kuba soconaya ama intoodii hooseba iyo qawaa'imtii ayaa madoobeyd weeye taasi wayabruku fii sawaadina markaa neefku dee waxa weeyaan dhulka fadhiisto intan dhulkiisa qabadaysa waa calooshiisii wax ka mida iyo inahaas ayaa iyaguna madow lahaa oo wuxuu kuba fadhiisanaya oo adigu ujeedad markaa uu fadhiista waa intaa dhulka oo halkan uu kaba cabiraya wa badnahu waa yanduru fii sawaadna waa malaaxidiisa waa indhihiisii oo kale hareerahoodii waa intaa dee iyada kuba dhow dee indhaha dhexdooda maaha waa intan kuba dhow buu madow ku lahaayo wankii waa caddaa laakiin muxuu madowya ku lahaa qawaa'imtii wax madow uu ku lahaa ama intaa ama calooshiisa iyo markaa uu fadhiisto dhulka qabanaysana madow baa jiray intan hareerihiisa marka indhaha hareerahoodana madow buu lahaa taas weeye wayanduru fii sawaadi fautiya bihi waa lala yimi oo waa la keenay liyudaxiya bihi si uu rasuulka ilaahay u odxiyeeyo faqaala laha caaisha ayaa wuxuu ku yidhi ya caaishatu halumii keen almudyata mididii keen ee caaishaanu ka warinaya curwa in arrinta umaba joogin mididii keen buu yihi rasuulka ilaahay halumii macnaa axdiri uma qaala wuxuu yihi haddana caaisha ku yidhi ishxadiiha macnaa ku soofe iyo ku afee bixajarin dhagax oo dee misankii ama taas iyadii waxa weeyaan dee si ku bal matalan iyada waxa weeya ku afeeyo kusoofee taas buu ku yihi waana tii aynu soo marrayba waidaa dabaxtum faaxsinu dibxata ama faaxsinu dabxa waliyuxidda axadukum shafratahu waa ixsaankii dabxigaynu soo marrayba ayuu kaba mid yahay fafacalat caaisha sidii bay samaysay uma akhadaha mudyadii ama mididii buu qaaday wa akhada alkabsha wankiina uu soo qabtayo faadjacahu uu jiifiyey uma dabaxahu uu gowracay uma qaala wuxuu yihi kolay sumadani dee baabkeedii maha tartiib ama taraakha ay keenaysaye markan uu gowracayo hadalkii uu yihi weeye bismi illaahi اللهمa تقبل من محمد وآل محمد ilah محمد iyo محمد aaلkiisaba kaba أqبلo dee وضحyada uu ruuح neefka uu qalo walow رasuulka ilahi أحاadiثa horaan kusoo aragnay neef wax ka badanba inuu qalay شhakصigii ama ninkii iyo qoyskiisiiba dee iyadaa oضحyo wada ah ومiن أمة محمد محمد umadiisana ضاaxida ay qalayaan ilahu kaba أqبل ثuma ضaxى bه macnaha sumadana baabkeedii kumaba sugne wixii waa ku odxiyaystay ama hadalkaasuu yihi isagoo odxiyeynaya odxiyadii qalaya bal xadiidka horta daliil waa dee iyada halkan umuurahan jiifintan iyo ishxadiha iyo waxyaalahaas ixsaankii dabxi iyo bal habkii dee wax loo gowracayo loo makansanayo taas ba iyada iyada inoogaba suganba bal umuurahaasi waa umuuro daahiraan leeyahay ruuxii daabixana dee waa wuxuu laba yimaado tasmiyad iyo kuwaasna waan soo maray ee waxaa inagu cusub allahuma taqabal min muxamadi waali muxamadi min ummati muxamadin oo culimmadu yidhahdeen wuxuu xadiidku daliil u yahay ruuxii mudaxiga ahaa markaa uu gowracayo odxiyadii markan uu bismi illaahi wallahu akbar uu odhanayo ayaa waxaaba fiican ama mustaxaba inuu ducadan raaciyo allahuma taqabal mini ilaahow iga aqbal dee ina ilaahay buu ugu dhowaanayaa taqarub buu laba imanaya taasba iyadna mustaxabaaba weeye allahuma minka wailayka taqabal minina barhkood waa cibaaro ay soo naqliyaan oo yidhahaan bal istixbaabka ay kuma soo daraan taabon in arrintan lafdigan ah wa akhada alkabsha faadjacahu uma dabaxahu uma qaala eeg uu gowracay gawracii dabadeed buu yihi bismi اllahi allahuma taqabal minii intaa dabadeed bu uma daxaa bihi hadalladaasaa sumadaabaa timaataan lahay baabkeedii kuma sugne sheekuna halkan wuxuu leeyahay kalaamka waxaa ku sugan taqdiim iyo taakhiir oo taqdiirku wuxuu noqonayaa un faadjacahu wa akhada fii dabxihi qaa'ila markaasuu gudagalay uun gawraciisii isagoo ku qowlaya bismi اllahi allahuma taqabal min muxamed wadaxa bihi uma daxa bihi waa mudaxiya bihi xaalu ku odxeyeynayo adigu ujeedadu sumadu baabkeedii tartiibta iyo taraakhiga kumaba sugna markan uu lahaa allahuma taqabal bismi illaahi allahuma taqabal min muxamedin waa markii uu gowracayeyba weeye dee daxa bihina waaba odxiyadii oo waxaan dee qalitaankan uu iyo gowracan iyo waxan baaba odxiyadiisii ah bal markaa sumada un baan baabkeedii kuba sugnay baabu jawaazi dabxi bikuli ma anhara dama ila sina wadufura wasaa'ir alcidaam bal halkana walow aan da-dii baan soo aragnay waqtigii baan soo aragnay kollay kuma khaas ahaana odxiyada kuma khaasee waa xukum caama oo wixii la gowracayo o dhanba kani isagu caam yeelaya ee waa aaladii iyo wixii wasiiladii lagu gowracayay iyo bal wixii kuba tacalluqsanaa bu baabkana u baab yahayo wuxuu uhi baabu jawaazi dabxi bal gowraca banaanidiisa bikulli ma kii dhammaantii wax lagu gowraco anhara dame dhiigga wax kasoo daadnaya macanaa ee dhiiggan imika la daadinaye laga soo saarayo neefkii waa waxa xalaasha iyo xaraamtiiba kala saarayo maytadanba waktiganba waxa xarimaya dhiiggiisii isagiibuu ku dhex jiraayo lagama soo saarin oo sidaasuu kuma baktiyeyba bal matalan haddaba wax kastoo dhiigga hagaag u daadiya anhaaqda mancana asaalahu wasaba waye waa laftiga nahri oo kale ila sina oon iliga mooye oo haddii iligii dee gawrac hagaagsana ilig hadduu ama mutasil ha ahaado ama munfasil ha noqdo bal dee ilig aada u xoog badan haba noqdee hagaag waxuma goynayo waxaa dhici karta neefka siririn uu siririye iyo waxyaalahaasun inuu noqdo iyo khanqi waxa naftu ay kagaba baxday marka iligii gees kalena siuu rasuulka ilaahay inoogu cilayn doono waa lafo lafina waa walaalaheena jinkaa zaadkoodiio in laga xumeeye ma aha intaas iyo ciddidii oo iyaduna ciddidiina mid wax gowracayso hagaag waxu goynaysa ma aha iyo wasaa'ir alcidaami waa lafaha intooda kale o dhan oo dee waxyaalaha iyaga laguma gowracayo wixii aan labadaa ahayn ciddi aan ahayn ama laf aan ahayn ama ha noqdo mididii dee caadiga ahayd ee la yaqaanay iyo waxyaalihii ama wax kaloo wax kastoo aflahunoo meeshii hagaagu goynaya intii la la doonaya in la gooyo xulqumkiiyo marii iyo bal awdaajtii si fiican uba goynaya waa dhiiggii daadinaya xalaal buu kuma noqonaya dhagax la kala jebiyo aflah wax kaloo aad qaato aflahun wixii adigu goynayaba intaasee dhiiggii hagaagu daadinaya labadaa laga soo reebe waa banaanidiisi ay u baaba yahay bal kolley xadiidkuna waa laga yaabaa inuu baabka yar dheeraado waqtiguna uu dhowdhowye lakiin waa xadiid keliya duruqdii oo markaa waan siraacin doonaa un waa xadiid keliya duruqdii bal wuxuu inoogu wareegi doonaa haddii a la idhaaho marka dambe shek keliya waxawey sufyaan thawri waxa weeye aabihii ayuu xadiidku dhammaan isugu imanaya bukhaariiyo muslimna waa taa dariiq kale ma laha waa dariiqaa saciid ibnu masruuq bu isugu yimaadeen duruqda ka sokaysunbaa badana xadaثna mحamed بn msن الcanaزy qaal xadaثna yaحya بn سacيid canazina waa reerkoodii weeye oo dee canas waana imaam ah macruuf oo dee ka aynu in badan soo aragnay weliba muslim aad u badsaday inuu xadiid kaba wariye ragga kale ususha lehina ay la wadaagsadeen oo markaas canasna waa dee iyo qabiiladoodii imaamka baa la yidhaha waxaa ka yar dhacay de waa canazadan imaka xadiidka kuba yimaynu soo maray rasuulka ilaahay baa inta canaze loo taago oo xaggeeda u tukan jiray sutru kaba dhiganayay ayaa waxaa la idhahaa dee waa kolley wax kasta wuxuu qaatayba dee reerkoodii iyo taasba inay tahay oo markaasuu kaba dhigay dee qabiiladoodu sharaftaa inay ku leedo naxnu qowm lana sharafu naxnu min canaza salla ilayna rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam waa cibaaro saasa sheekha kaba dhacdo suydi markaa lahaayo mithlu xadiidi lcanasa dama alqabiila caalimun min canasa sida xadiidkii canase oo kale waa markuu tasxiifka kaga hadlaya alfiyadiisa qabiil baa waxa uu maleeyey oo qabiil buu mooday caalimun min canasa caalimka canasu sheegayaana waa imaamkan aanayna moxamed qaala xadaثana yaxya bnu saciidi can sufyaan sufyaanku waa sufyaan thawri qaala xadaanii abi aabihii baa u waramay saciid ibnu masruuqo ee isagu hadduu saabica yahay ama atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa qole iyaguna atbaacu taabiciintuna xaafistuu kaba dhigo rag dhaxa ka dhigay saadisa waa dadkii isqaaru taabiciina la mucaasarooday ee ay isku waqti ahayd ee suurtagal ahayd asxaabta qaarkood inay arkaan laakiin aan arag kuwaasuu kaba mid yahay abihi waana nin hiqayn hore usoo maro rijaalu saxiixayn kaba mide xadaanii abi can cabaayata bni rifaacata bni raafici bni khadiijin can raafic ibni khadiijin waan usoo aragnay labada nin isu awowga ah nina saxaabiga yahay nina taabiciga yahay qultu waxaan yidhi bu ihi raafic baa odhanaya yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi waqti jihaadna waa la joogay ina anagu laaqul caduwiya qadan waa say filanayeen cadowgii niman la kulmayaan nahay berri oo dee dagaal baan filaynaa iyo cadowgayagii inaanu iska hor nimaadno walaysat macanaa macayana ma ahaanin mudan wax midiyoonu sidanaa ma jirto dee xoolana waa loo baahayo waa la qalanayaa maxaan yeelaynaayo m maxaan ku qalaynaa dee waxyaalaha aan kale ee aan seeftoodiina ma doonayaan inay ku gawrgawracaan seefa way wataan oo seeftii rag baa dee layshayaa waa lagu dagaalamaya haddii dee xoolihii lagu qalo waxay noqonaysaa midaan waxgoynaynba oo way ka afbeeleysaa oo markaa taa iyada looma dhawaanayo ee waa wixii kale maxaan ku qalaa buu leeyahay marka qaala sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxu uhi acjil waa wixii dee say noo soo socota wax kastoo aflah oo aan labada ahaynba waa u baneeyey laakiin marka aad ku gowracayso dedeji aw arni ama arni way ii taallaa arin iyo arniba intaba waa soo dabdiyeen culimadu dabdiyo kalena way leeyihin laakiin waa isla macno uunoo acjiltan unbay la mid tahay oo macnaha imakayn waa min annashaadi walkhifo shaygan ama xayawaankan aada gowracayso dabcigeeda dedeji weeye sidee bal matalan waxa weeye aanay dee khamqi ahaan lianla tamuuta xadfan baa nuskadayda dhacday sharaxa markuu soo naqlinayay ee kolleyna sababka waa khana qanuune si aanay noqon wax intuu siriray untaa kuba dhintay ee goyn la gooyo dhiiggeedii uu soo baxay ay ugu dhimato dhakso un gacanta oo bal matalan wixii ku hagaag ugu dedeji aada goynaysay markaa war tan jawaabtiisiiya man ahradama dhiigga waxa daadiya waa asalahu biqawa wadukira smullahi magacii ilaahayna laguma xuso fakul cun waxaana sheeku leeyahay halkan nusqooyinka muslim oo dhan wadukira ismullahi baa dhacday wax maxduufaana ku sugan oo macnu waa maxay wadukira ismullahi calayhi ama macahu markaasaa wuxuu soo naqlinayaa riwaaye abu daawuud inay taasi dhacday wadukira ismullahi calayhi ee meeshii riwaayadeennan muslimun bay kaba maqan tahay waa taa riwaaye abi daawuud ba dhacday marka xadafkaasaa jiro wadukira ismullahi caleyhi waxaana culimadu yidhaha sida xaafid ibnu xajar iyo halkan nawowi malaa markaas soomuu xaadirsan laftigaas inuu bukhaari ku sugan yahay waayo kitaabu dabaaix baanay ku sugnayn san oo kale laakiin meel kale uu xadiidka kusoo arooriyo kitaabu sharika wadukira ismullahi caleyhi baa ahayd oo hadduu dee taa soo xaadirsaday oo uu markaa xusuusan yahay abu daawud muu doonteeno abu daawud uma tiiriyeen dee ti bukhaari baa kaba dhowo laftigan uu iminka abu daawud u tiiriye bukhaarina uu kuma sugan yahay wadukira ismullahi caleyhi magacii ilaahay korkiisa laguma xuso fakul cun laysa sina wadufra aan ahayn ciddi me ilig iyo ciddi wasuxadiidka waan kuu warramayaa sababta aan iliga iyo cididu aanay noqonayn wasiilo wax lagu gowraco ayaan kuu sheegayaye ama sinu facadmun eegu laf weeye imaka halkan tacliilka kan weeye manaa waxay markaa cilada loo manciya ay tahay waa inuu laf yahay markaa laf oo dhan wax laguma gowracayo waa ma mufru cididu famuda alxabashati dee hagaagna waxuma goyso nimankaa xabashida ee gaalada ahna waa mididooda iyo malaha dee waxyaaba iyagi dee khalqi iyo waxyaalaha dhaaga laga yaaba inay neefka kuma diri jireen waktiyadaas bal markaa dee waana kuwaa dee masin aan waxaan dee inay say doonaan waxba cunaya wixii qaydhnaa cunaya haddaba xabashida mididooda weeyo dee waa qoom gaalo inay shabahdaan oo iyagii oo kala noqotaanna wax meesha taalla ma aha ee labada waxa ku gawracina wixii aantaa ahaynba ee dhiigga daadinaya magacii ilaahayna laguma xuso waa xalaal buu noqonaya qaala wuxuu yihi raafic baa odhanaya waasamna waxaanu asiibnay nahba ibilin waqanamin waa adi iyo geel haniimadood bay nahb macna almanhuub weeye waa wixii lasoo dee qaniimaystay ee laga soo qaaday nimankii gaalada ahaa fanadda waxa firdhaday adi bay heleen iyo geel khaniimo ah iyadoo lahayo ayaa fanadda waxa caymaday oo firdhaday baciiru neef geeloo minha iyada kaba mid ah awrkii hashaba laftiga baciiru kuma dhaca adigu mid kaba mid ahaa ama awr ha noqda ama hale ayaa la qaban kari waaye oo caymaday faramahu markii la gaari kari waaye la qaban kari waayey ayaa faramahu waa ganay oo rajulu nin baa wuxuu isagu kuba ganay bisahmin leeb faxabasahu leebkii baa ku dhacay oo joojiyey si baa lagu gaadho neefkii lagu qashay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina lihadihi libili geelan waxaa u sugnaaday awaabida caymadka awaabid alwaxsh waxyaalaha debadgelaa ee dugaaga ah ama dee waxyaalahaasa iyo awaabidoodiiyo caymadkooda iyo firdhoodkooda insiga kaba firdhatoo kale ah oo saasoo kale ayay leedahayba faidaa halabakum hadduu idinka qaalib noqdo minhaa xaal uu kaba mid iyo shay-un waa shay-un minhaa wax iyada kaba mid oo a qaban kari weydaan oo gaari kari weydaan cidna idin qaban weydo fasnacuu bihi ku sameeya hakadaasan oo tan baa wasiilo kale oo lagu gowraco noqonaysa sida ugaadi oo kaleo xukumkii sayidka ayuu yeelanayaa bal taasba weeye bal xadiidka duruqdiisan sii raacinaynaa وxdثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرna وkيع qال xdثna سفyان بن سعيد بن مسروq عن أbيه عن cباية بن رفاعة بن رافع بن khadيج عن rافع بن khadيج qاaل kuna mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilah mciisan bdilxulayfةi meesha dilxulayfa la ydhaho ee min tihaamata tihaama kaba mid ah dilxulayfa miiqaadkii reer madiinaynu soo maray kaas dilxulayfa waa la yidhaahaa halkan ise waa meel kale oo tihaamo kamid ahayd oo maaha madiine lama joogin ghazwa loo baxay waa meel kaleoo la magacahayd oo dilxulayfa un la odhanayay waa ka sheegay tihaman tihamana waa dhulkan dee xeebta un marka adigu adigu unaha waaweynee najdi iyo laga soo dhaadhaca ama xijaaz bee kala saara xaggii dee godan ee hooseyse ee waxa weeyaan dhinacan xeebta soo xigtaa tihaamo la yidhaahaa haddaba dhulkaas oo dee wax tihaamo la yidhaha dilxulayfa meel la yidhaaho kaba mid ahayd baanu joognay fa asabnaa waxaanu asiibnay khanaman adi iyo wa ibilan geel facajila alqowm dadkii baa degdegay oo neefahinda xoolihii iyadoon la qaybin waa khaniimo kolley dhulkii gaaladiina waa laga soo baxay waa deen islaam markaase iyadoon la qaybin bay qalqasheen oo fa aqla way ka kariyeen oo ay dee markaa biha iyada alquduura dherihii bay dee noqdeen jacaluha taqla biha weeye midbe karaysa oo intay dherihii iyo wixiiba dee hilibkii la googooyo dherihii la saarayba faaqlow biha alquduur faamara biha rasuulka ilaahay baa amray waa dherihii karayo fakufiati waa la gembiyey uma cadala wuxuu la simay cashara toban min alkhanami ariga kaa mida bijazuuri neefkeela wadakara wuxuu sheegay baqiya alxadiida xadiidka intiisii kale aynu soo marnay xaggan qaritaankiiyo waxaas ahaa iyo wasiilo aalada wax lagu qalayo ka naxwi xadiidi yaxya bni saciidin yaxya bni saciid alqadaan xadiidkiiu sufyaan ka wariyey oo kale ah ayuu ahaada markaa xadiidkan maanta wakiic ka wariyey sufyaan dariiqa dambe waa islaba mid ah bal taas wa weli xadiidka duruqdiisaa yar wadaya وxadثna بن abي cmar qاl xadثna سfyaan markii hore سfyaan بn cuyeyneheedo aabihii laga ka warinay sfyaan bn athawri oo aabihii ka warinayay imaka sufyaankani waa ina cuyeyno dee ibn abi cumar baaba kaba warinayo oo aan aragba sufyaan athawri markaa sufyaan ibnu cuyeyne ayuu ka warinaya can ismaaciil bni muslimin can saciid ibni masruuqin halkan baa labadii sufyaan iskaga soo dhacayaan waayo xadiidka waa ta aan idhi bukhaari iyo muslimba madaarka xadiidku waxa weeye saciid ibnu masruuq sufyaan athawri aabihii maanta sufyaan ibnu cuyeyne isagii kama warinaya toose ismaaciil ibnu muslim buu kaba warinaya can saciid ibni masruuqin can cabaayata can jadihi raaficin uma taas ui uma xadaanii hadalkan sima xadaanii waxaale sufyaan ibnu cuyeyne ayaa leh xadiidka markii hore wuxuu ka maqlay ismaaciil ibnu muslim can saciid ibni masruuq markaasa haddana muxuu laba kulmay in isagu saciid ibnu masruuq dhalay oo sufyaan ay walaalayiinoo horeba kitaabkaan ugu soo aragnay waa cumar ibnu saciid ibnu masruuq oo siqo isku dabaqayin walaalkiina oo muxuu yihi markaa sufyaan ibnu cuyeyne sima xadaanii waxa ii waramay cmar bn سacيid بn masruuq can abihi oo markii hore ismaaعiil can abihi can saciid bay hayde iminkana waa cumar sheekh labaad buu yeeshay oo aabihii baanu uga soo wariyey cmar ibn سacيid can cabaayat bn rifacata an ibn raafic ibn khadiijin can jadih qaala qulnaa ya rasuul الlahi ina la qul caduwi gada walaysa macana mudan fnudaki afanudaki hamsadiisi fahamkaan qadarayna ma ku gowracnaa biliidi liidku waa qasabka sida laftiga inoo dambeeyaba oo dee qasabkii haddii la kala jeexo oo wax waxgoynayo uu noqdo taasoo kale ma ku gowracnaa inay seefahoodna way dhowranayaani wadakara xadiida biqisatihi xadiidkii buu sheegay qisadiisii isagoo wato ay kaba mid tahay dee rasuulka ilaahay jawaabtii uu taa kaba jawaabay iyo arinkii ahaa dee markaa neefkii kaba firdhaday iyo waaba kan qaala waxaan u yihi fanadda calaynaa waxa nagaba aymado naga firdhaday baciirun minhaa geelii qaniimada ahaa kaba mid ah faramaynaahu binabli leebkii baanu kuba ganay dee nin iyaga kaba mid ahna leebka kuba ganay xataa wahasnaahu ilaa aan xabaasnoonu joojinay waa sida lafdigii horeba aan kuba soo maray bal wahsi taas waa laguma fasiray xataa wahasnaahu waa xataa ramaynaahu ramyan shadiidan ilaan ramyi badan kuba ganayna waaba la yidhi macnuhuna waa maxay uun neefkii ayaa markii leebkii kuba dhacay ama leeb wax ka badan kuba dhacay baa joogsaday dee si baana lagu gaadhay si baana neefkii iyagu ay ku gowracday ama bal matalan laguma qashay haddaan naf laguba gaadhin waayo dee si xukumkii ugaa dhow yeelanaya xataa wahasnaahu xataa asqadnaahu cala alard ama aharna calayhi ramyata dee waxaana wahsi la yidhaha asalka hore waa adigu kasri iyo waxyaalo saasana waa u yimaadaa kollay maca rakhu وxadaثnي الqاsim بن زkrيa qala xadaثna xusein بن عaliي عan zayt عan سacيid بn masruqi waa taan lena waa saciidun bhada الاسنaadi alxadiiث ilى akhiri btamaami waa xadiidkii wad ilaa akhirkiisa dham isagoo dhan waqaala fiihi walaysa maعana mudan halkaa walaysa maعana mudan imaka laysat iyadoo la taaniiin afanadbaxu biاlqaصbi afanudaki biliidi bedelkeedii waana isla macnoon qasab iyo liidna waa isla mid وxadثna mحamed بن الوليد بن cبدالحميد قال xadثna mحamed بن جعفر قال xadثna شعبة عن سعيد بن مسروق عن cباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن khadيج أنه qال yا رsuuل الله إنا لاqو العdو غdا وlaysa mعna mudا وsاq الxadيiث waa shucba ayaa maanta saciid ibn masruuq ka warinaya markii horena waxaan soo aragnay zaa'ida oo saciid ibn masruuq ka wariyey waxa inoo horeeyey inankiisii cumar ibnu saciid iyo ismaaciil ibnu muslim waxaa kasii horeeyey sufyaan thawri intuba waa xadiidku markaa saciid ibnu masruuq bay kaba wada wariyeen haddaba shucba markaa xadiidkii buu kaxeeyey isaguna walam yadkur ma sheegin فعجل الqوم فأqلw بha الqدور فأmara بha فkفyت intaas xadيiثkiisa kumay sugnayn وذakra sائر القصة lakiin qصada inteedii kale ayuu sheegay bal xadيiثku waa inoo dhamaaday ama baabki waa inoo dhamaaday dee umuuraha inooguma sugana horta waa wax kasta oo dhiig daadinayo oon labadaa khas labadaa shay aan ahayn wax waa lagu gowracan karaa markaa kol hadduu gooyey intii la doonayay in la gooyo taas iyada waa midoo way inooguma sugantahy arrinta kale inooguma suganna waa xayawaankan aan dhaqanayno haddii neef kaba mida la gaari kari waayo la qaban kari waayo hadday suurtagal tahay in la qabto iyada laguma degdegaye waa la qabanaya oo dee wixii kale lagu qabanaye lagu gaadhayo ayuunbaa lagu samayn laakiin hadday suurtogeli weydo la qaban kari waayo wuxuu la xukum noqonayaa saydkii aynu soo maray wax lagu ganay ama jaarixa lagu diray sida dee markaa da-aygii oo kale oo laguma diray oo qabtay ayaa u noqonaysa dakaat haddaan nolol lagu gaadhin haddii nolol lagu gaadho waa la gowracaya taas baa noqonaysa waana sida xadiidka inooguma sugan wax laba mid ah hadduu dee imika ceel buu kuba dhacay oo kaleo cunihiisii lama gaadhayo si loo birayn lahaa arrintii mutacadir bay taasi noqotay meel kale oo jirhkiisa ka mid oo laga wareemo iyadoo bisinkii loo qabanayo ayaa iyadiina darbxigii noqonaysa isaga xalaaleynayay bal waana ta iyada xadiidka inooguma sugan arrinta kale inooguma sugan oo ahaa inuu rasuulka ilaahay dheryihii karsamayey uu gembiyo amray in la gembiyo iyaga waa ciqaaban lahum oo waxaa jirta waxyaalaha khanaamanta mala dee horeynu jihaad ugu soo maray intan daartii gaalada la joogo ee aan laga bixin waxyaalaha la helayo wixii cuntee laga cunayo waa laga cuni karaa taas weeye iyadoon weli qaybtu dhicin laakiin haddii gurigoodii laga soo baxo daartii daar islaam ay tahay waxyaalihii waxa ku tacalluqaya dadkii ahlalkhubusna xaqoodii way ku tacalluqayaan dadkan kalena waa wax ka wada dhexeeyo inta aan la qaybin intifaac lagu intifaaco ama ruux wax ka qaata guluulkii aynu soo marray buu noqonaya marka waxaana dee markaa lama joogin meeshii diyaartii gaalada waaba tihamaa la joogay waxay ahayd markaa in la qaybiyo khumuskii laga saaro intii kalena loo qaybiyo iyagina waa kuwa degdegay ee intay wax qasheen karsaday oo saas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh dee iyaga tan waa cuquubatan lahum ayuu san uba sameeyey oo dee waxay noqotayna wixii in la qaybiyo xagga qaybintana waxaa xadiidka inooguma sugan tobankii ari ahaaba waxaa lala simay neefgeela waxaana kolley marka la eego usuushan markaynu eegniyo dee qawaacidda guud ee xaggan shareecada baabka udxiyada marka ay tahay dee welbal udxiyadan aan joogno neefkii geelaha toddoba u dhigmaa neefkii loo ahana toddoba ariyu u dhigmaa toddoba ruux waa ku sharaakoobi karaan saas baa dee ay ahayd markay qismo noqoto laakiin tan tobankii waxay ku xambaaran tahay waktiga caynkaasa malaa geelu geel nafiisa ama qiimo badan buu ahaa waxaa dhici karta inuu yaraa adhigina waa badnaayo waa xaggii qiimihii waktigaas ay joogtay ayaa keentay markaasi markii loo qaybinaya dadkii tobankii adi ahaa in neef geeli lalaba simee laakiin marka aanay xaalada ahayn waa xaaladaasay kuba xambaaran tahay qiimo ziyaado ah markaa geelina uu qaali ahaa kuwan kalena ruqsi jiray ayay kuba xambaaran tahay marka kalese san oo kale oo daaxida iyo abwaabtan kaleba waxaa marka hadday noqoto tacdiilka caynkana khaasatan odxiya markay noqoto markan kale dadku iyagaa isku qiimeysanaya waxay ku qiimeysana shareecadii waa shaygay qiimeyneysay laakiin haddii laba ruux oo imaka ari iyo geel isku kala bedelanaya ay wax ku heshiiyaan intan iyo in ka badan iyo taas imaka dee tadakhul ma jiro waa qiimii kollay suuquu keenaye laakiin markay odxiyo la qaliyo waxa ay noqoto iyada qismadii waxay noqonaysaa toddobadii ari ahaabaa neefkeela u dhigma oo halkii toddoba qoys ay markaa toddoba ariya kala qali lahaayeen haddii neefkeela ama neef lo wada qalaan way u noqonaysaa laakiin muhimka tani waa waktigaasunba weeye bal ama umuuraha kale xadiidka waa umuuro daahir aheede bal waa waxyaalaha inoogu sugan allah subxana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna wala